إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada baay bakool iyo jubbada hoose xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey bixitaanka ciidanka admis ee soomaaliya mid ka mid odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalo lagu jebiyey dowladda federaalka oo ka dhacay gobolka mudug iyo xaaladda ciidamadii dowladda federaalka ee kusoo duulay qaybo ka mida walaayadaas kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ka dhana damaca xabashida ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya kaas oo ka dhacay walaayada islaamiga ah ee hiiraan maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro sharci ah u qabtay ganacsatada degmada salagle ee walaayadaas meydka haweeney ka mid a saraakiisha dowladda kenya ayaa laga helay guri ku yaala galbeedka waddanka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada baay bakool iyo jubbada hoose haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal ku qaaday fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin maayafulka magaalada baydhabo dagaal in muddo ah socday ayaana halkaa ka dhacay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar culus ku qaadeen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin magaalada xudur dhanka jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay ka samaysteen gobolkaas ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga deegaanka taabto ayaa la kulmay weerar culus oo kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada xala lagu weeraray dhufaysyadooda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa walaac ka muujiyey bixitaanka ciidamada admis ee soomaaliya waxaa ka waramaya cabdifitaax faarax xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa shalay kulankoodii baarlamaanka dooda ka keenay iyagoona aada uga soo horjeestay waxa ay villa soomaaliya waddo ah wax ka beddelka nidaamka u degsan dowladda federaalka xildhibaanada baarlamaanka ayaa weli isku marila sida laga yeelayo ajandayaasha lasoo gudbiyey ee ah wax ka beddelka shuruucda ama dasaatiirta u degsan dowladda federaalka oo uu gadaal ka soo riixayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud hadal jeedintii xildhibaanada qaar shalay ka jeediyeen baarlamaanka ayay isku khilaafeen qorshaha villa soomaaliya ku doonayso in lagu meelmariyo wax ka beddelka dastuurka xildhibaanada qaar ayaa aada uga walaacsan waxa ay dowladda federaalka wakhtiga ku luminayso iyagoona ku eedeynaya madaxda dowladda federaalka in fashilkii dagaalka ay ka qaaday ay wakhtiga isaga luminayso waxaan macno lahayn iyadoo ciidamada shisheeye wadaan ka bixitaanka waddanka waxaa kaloo ay sheegeen in wax ka beddelka nidaamka dowladda uu dhalinayo khilaaf siyaasadeed oo baaxad leh sidaasi darteed aan loo baahnayn in ajandayaashaas la furo haddaba cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey in arrimo dastuur lagu mashquulo xilli ay ciidamada shisheeye ee atmis ay isku diyaarinayaan bixitaan dhammaystiran cabdiraxmaan oo aada uga welwelsan mujaahidiinta shabaab ayaa wuxuu carabaabay in arrimaha wax ka beddelka nidaamka dowladda federaalka iyo dhammaystirka dastuurka uusan dowladda u suuragelinayn waxay rabtay oo wuxuu yidhi dastuurka haddii la dhammaystiro jirib ma tegi karnaa baahiyada dastuur u dhammaystirana nama hayste wax ina haya inii sheegaa meesha uga baxa waa meesha waxaana hayo extension of state authority aan lahayn awoodda dowladda waa meeshaan ku gabagabaynayo awoodda dowladdana aanay meel gaarsiisanayn fulinteeda dastuurka haddaan dhammaystiro su-aalaan weydiina ma jili baan tegi karnaa dastuurka haddaan dhammaystiro dhagxaanta magaalada taale amnidarada ma qaadi karnaa dastuurka haddaan dhammaystirno awoodda dowladda inay faafto maxay ka taraysaa waxa awoodda dowladda inay faafto wax ka taraya aan ka shaqayno waxa awoodda tayeynta dowladda hay-adaheed in la dhiso wax wax ka taraya aan ku mashquulno laakiin haddaan isku mashquulino maanta oo dhan wax aanan wax annaga aan ka tarayna aysan jirinin oo qaraarkii aan soo saarnaana berri derbiga lagu dhufanayo ugu dambayntiina doorashadii dadbada u noqon doono meeshaan waxaa looga baahan yahay sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada si kastaba ciidamada shisheeye ee dullaanka ku joogay soomaaliya ku dhowaad labaatanka sano ayaa weli qorshaynaya oo ku howlan sidii ay isaga huleeli lahaayeen guud ahaan waddanka iyadoona dowladda federaalka ay aada uga walwalsan tahay bixitaanka atmis ekisamisom
mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalo lagu jebiyey dowladda federaalk oo ka dhacay gobolka mudug iyo sidoo kale xaaladda ciidamadii dowladda federaalk ee kusoo duulay qaybo ka mid a gobolkaas cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya nabadoon samatir oo ka mid ah nabadoonnada ku dhaqan gobolka mudug oo wareysi gaara siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa si khutadhan u faahfaahiyey dagaalo dhowra oo ka dhacay gobolka mudug kuwaasoo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk nabadoonka ayaa isdultaagay ilaa iyo toddoba dagaal oo looga itaalroonaaday ciidamada dowladda kuwaasi oo bishii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka mudug mudug dagaallo fara badan baa ka dhacay dagaalkii ugu dambeeyey oo ka dhacay waaqacadii ugu dambeysana waxay ka dhacday meesha la shabeelow waxaa ka horreeyey caad bishaan rajab ee ka dhacda dagaal oo ka dhacay maalin arbaca ah meeshaas waxaa ku dhintay dad ka badan laba boqol ayaa uga dhimatay dagaalkana iyaga ayaa soo qaaday oo waxay yidhaahdeen waxaan cirib tiraynaa oo hadda aan ku daba jirnaa shabaab firdhadkoodii meesha labada boqol iyo xoogaagu ku dhimatay hubka laga helana kullet waa lasoo bandhigay oo waxaa soo bandhigay alkataa'ib dagaalka kaleeto wuxuu ahaa wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo qaraweyn oo camaare iyo caad u dhexaysa ayuu dagaalka kale ka dhacay waa meesha uu ku dhintay taliyihii ciidamada suulnuug meesha uu ku dhintay halka ayuu ka dhacay shan nin ayay meesha uga tageen shantiina qalfooftoodiiba ilaa hadda meesha taal nabadoonka ayaa sidoo kale ka hadlay dagaal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo hireeri farax dagaalka afaraad wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo meel la yidhaahdo hareeri farax ayuu ka dhacay halka markii uu ka dhacana waxay uga tageen soddon iyo afar ayay uga tageen meyda konton iyo kowna dhimashada ayaa ahay intiga halda way qaateen halkiibuu yaalla isagoo qalfoofa dagaalka kaleeto oo shanaad wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa yacgoos gaariga towga ah meesha looga gubay weeye toddoba ayaa halkaa looga dilay laba iyo tobanna waa looga dhaco way ka carareen gaarigaa towgana meesha looga gubay dagaalka lixaad wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo gaadaay gaadaay dagaalka ka dhacay waa tii looga dilay sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo toddobada markii laga dilay say u carareen way soo laaba diideen dhaawacuna inta wuu ka badnaa bacdayna dagaalka sideedaad wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo sirgo sirgo markii uu ka dhacay waxaa looga dilay saddex ninaa looga dilay toddobana waa looga dhaawacay intaa kadib nabadoonka ayaa soo hadal qaaday saraakiishii iyo ciidamadii ka cararay dagaalka oo la kulmay xarag iyo in maxkamadda la soo taago ciidanka huwantaa way jabeen marka ay jabeenna ilaahay fadligii xaaladdu halkaa marka ay marayso meesha la yidhaahdo shabeelow oo lagu galay lagu baabi'iyey orodka ay ka ordeen wisil ayagoo kala dhintay oo diriray oo dagaalay oo midba meel aaday ayay ka tageen oo iscaayaya nimanka la yidhaahdo bangaraaf waxay aadeen gaalkacyo sida warkeeda aan ku helayno kuwa horeetoo caad ka jabay caad marka ay ka jabeen duurkay ku yaaceen duurka markay ku yaaceen meel layidhah ceelhuuray tageen waddada waxay mareen burug iyo u dhaxaysa ceel cabdi ayay mareen kuwo kaleetona waxay mareen waddada la yidhaahdo iyadana waxaa la yidhaahdaa jiracle jidka jiracle mareen waxay tageen qosoltire kuwaasuna ceelhuur bay tageen ceelhuur kuwa tege laba kala noqdeen qolay gabdhaaley la laabteen oo waxay aadeen meesha la yidhaha goryaale iyo waxay aadeen iyo meesha la yidhaha waable kuwa kaleetona waxay aadeen iyaguna ceelhuuray tageen iyagoo dhaawac iyo meydba wata dhaawac iyo meydkii dhinac xardheeray la aadeen kuwa kaleeto waxay iskugu tageen qosoltire qosoltire markay iskugu tageenna kuwaas halkaas ka baxeen kuwa kaleeto si u joogeen habqankooda loo ururinayo kole meesha ugu yimaadeen koob iyo labaatanaad ninka haysta cabdi salaad ayaa wuxuu ugu yimid goryaale way ka diideen laaban mayna yaraan meydka aan doona way ka diideen macnaawiyaadkaa ka dhintay macnaoodma ka dhintoo ilaahay jebiyey subxaana wa tacaala mus- mu- mujaahidiintana ilaahay garabkood galo ilaahay guul siiyey markaa kabacdina way diideen marka ay diideenna meeshuu u fariistay wuu ururiyey saddex maalmood buu ururinayey saddex maalmood markuu ururinayey wuxuu ururiyaaba baawur leylooyina ayay kireysteen qa- waa dhaceen xamar u ka- ka haysteen baawurtaas xamar baa qaar la geeyey kuwa badday mareen badda wixii maray iyo wixii biriga maraba waxaa la geeyey xamar xamar markay tageenna saraakiishii een, kuwii maaragtay ciidanka hogaaminayey oo noolaa iyo kuwii kaleeto oo saraakiil hoosaadkii kulligood waa la xiray maxkamadan lasoo saarayaabaa si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ee uu hogaamiyey xasan sheekh maxamuud ayaa duulaan ballaaran oo aan loo meeldayin kusoo qaaday wilaayaadka lagu maamulo shareecada islaamka waxayna warbaahinta ka sheegatay guulla xaqiiqada ka fog ciidamada dowladda federaalka ayaa ku riqmay dagaal lacagta lagu mariyey oo ka dhacay gobollada mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe kadib markii ay soo damaaciyeen inay burburiyaan nidaamka ku dhisan shareecada raxmaanka kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ka dhana damaca xabashada ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya kaas oo ka dhacay walaayada islaamiga ah ee hiiraan warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
التوحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي يا أمة التوحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي
mu'asasada alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo bandhigtay filim cusub oo lagu soo gudbiyey banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gaar ahaan degmooyinka kale ah degmada buwa qable iyo degmada ceelcali oo ka tirsan wilaayada hiiraan dadka ayaa sita boorar iyagoona ku lugeynaya gudaha magaalada waxayna ku dhawaaqayeen aryo lid ku ah heshiiskii xaaraanta ahaa ee u dhexeeyey muuse biixiyo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed fagaaraha waxaa kelimaad ka soo jeediyey odayaasha dhaqanka iyo ogaasyada beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona dhammaantooda ku hubaysanaa hubka fudud ee dagaalka waxayna digniin far waaweyn ku qoran u direen dowladda etoobiya iyagoona dhanka kale baaq u diray ummadda soomaaliyeed waxaan leehay marka dhagabtaan waa mid mar hore soo bilaabatay dadkuna hadda labaatanka kilomitir ayay ka qaylinayaan waxaan ilaahay mahaddiisa xilli kastaba aan soo baraarugne maanta haddaan soo baraarugnay oo ku soo baraarugnay labaatanka kilomitir wixii oo dhanaa la qaatay waa inaan qaadannaa hubkeenna maanta u fiirsada berigaoo dhan maamul goboleedyayaa ka haysta etoobiya ka haysata gadaasha dhabarkeenna baddaa marta badda hadday tagto soo kuma jirna ma hareeraysnin maxaa noo haray maanta etoobiya waa liidataa waa liidataa aan maanta iska dhicinno buudka aan kula tubnana biidnillahi kariim waxaa kaloon idiin sheegaa baaqan u jeedinaha walaalaha soomaal ee walaalaha waqooyi galbeed oo muslimiinta ah baaqna waxaan u jeedinayaa dadka soomaaliyeed oo gebi ahaanba dadka soomaaliyeed gebi ahaanba waxaan leehay leen puntland hiireland waxaas waa waxay gaaladu samaysatay soomaaliya soomaaliyaa leh kala ma lihin dhulka cadow soo jireena oo bakhtiyey oo lugta ka rafanaya oo dhimo raba aan israacinno
waxba ma bixi karo muuse awooduu wax ku baxshana ma hayo caqli iyo talo iyo wax ku baxshana ma hayo mana baxsanto dal islaama berigiis iyo baddiis midna gaal lama sii karo beenuu naftiisa u sheegay laakiin iskuday baa ka muuqanaya insha allahu tacaalaa waan diidnay inaan diidno oon ka soo hor jeesanno oon gacanta ku difaacno oon afka ku difaacno ayaan isugu nimid nafteenna iyo maalkeenna ayaan ku bixi doonnaa diidmadaas etoobiya waxaa leehay nimaa waxaa la yidhi boonkaagii waa la xaday boonkaagii waa la xaday baa la yidhi waa ninka xagad ninka boonkayga xaday xaggee ku yeedhina war adigu abeeyow dhulaa la isiitiriye intaaduu ma rabtaa wallaahi dhulka annagaa joogna cirkana annagaa joogna baddana annagaa joogna inta aad ku guda jirto daawashada filimka waxaa dhaayaha saaraysaa dadka ku nool degmada bu'a qable oo dab qabadsiinaya calanka dowladda etoobiya وغضبه ازدادينا ازدادينا قولي بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا
qaybaha dhexe ee isdaarka alkataib soo saartay waxaa lagu daawanayaa isku soo bax looga soo horjeeday damaca badda soomaaliya ee etoobiya doonayso dadka ku nool degmada ceel cali oo aan soo kala harin carruur iyo ciroolaha ayaa wejiyadooda laga dareemaya carada ay u qabaan etoobiya iyadoona guud ahaan magaalada gelgishay takbiirta dadweynaha banaanbaxa dhigayay waxayna wateen boorar lagu soo qoray halkudhigya si cad uga hor imaanaya heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya isku soo baxa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay iyagoona ganafka ku dhuuftay wax kama jiraana ku tilmaamay heshiiskii loo saxay etoobiya ina dhulkayga oo la gata gaaljir iyo gaal baas gata ma ogoli waa dhiiggayna ku bixinayna waana ku dhaawacmaynaa insha allah bilah kariim dhabaa inaga taa warkaas allahu akbar warkaas markan sagaa hurdo xali ma hurtid muusu biixi iyo saddexdii dayuus doona mayno habeen ma doonayna maalina doona mayno mana ogolin maalina ma ogolin habeenna ma ogolin baddaa dhaca waxaa maskaxdayda xali ma hurdaanayda ملك أقبلين إن شاء الله تعالى قيسيال كأنا ماشي وده وتقدر الله أكبر maanta waxaa na kici oo dareenkeenna aan oo kici oo intaan ku gaarnay abi- ee, baddii la gatay oo muuse bix muuse saamiri aas gatay shaydhaankaas annaga waa kacnay qoryahaynaa qaadannay ilaahay dartiisaan u kacnay lugtaannu soo qabanayna abiy axmed iyo usuna u kala aabbayeeli mayna allahu akbar ilaahay waa naga dartiis waa ilaahay naga dartiis abiy axmed gurguurto ilaahay ismaaciil cumarkeela biixi waa nimanka hadda u kacnay oo maanta ugu daharaadayna aabbayaalkeen hawaas iyo harar ay ku dhinteen waxaa weli isa soo taraya hadalhayntii uu dhaliyey heshiiskii saafgaradka ahaa ee dhacay kooda bishaynu soo dhaafnay ee janawari labakunafarylabaatanka muuse biixi abay ku dhex maray magaalada adisaba ee caasimada dalka etoobiya kaasoo etoobiya lagu siiyey labaatan kilomitir oo ka mid ah baddayna soomaaliya
والمضي يا أمة التوحيد قومي وارفعي للحق راية ولا تترددي يا أمة القرآن قومي واقرئي قول الإله إذا دعيت فانفري وإذا خرجت للجهاد
maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro sharci ah u qabtay ganacsatada degmada salagle ee walaayadaas mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya dowladani oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee degmada salagle ee wilaayada islaamiga jubbooyinka ayaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada salagle ee wilaayada islaamiga jubbooyinka ganacsatadan oo ku dhaqan degmada salagle qaybeeda kala gadisan ayaa dowradan ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabada dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horeen waxaa xiritaanka dowradan ka hadlay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada salagle sala allahu calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin maanta waxaa gabagabe e dowradii socotay muddo bil ah ama ku dhow kuna magacaawneed cabdiraxmaan bin cawf dowradaas macallimiinta soo waday waa u mahad celinaynaa marka koowaad ee juhdiga dheer ku bixiyey marka labaadna ganacsatadii intaas u dhabar adeegtay ee dowradaas wax ka baratay dhowrka kutub lagu akhriyey ayagana waa u mahad celinaynaa si wanaagsan bayna ku dhammaatay ee, ganacsatada waxaan leeyahay dowraadka noocaas oo kale inay aada ugu dadaalaan ay juhdi badan ku bixiyaan wakhtigooda qayb ka mid ay siiyaan ee, culimmadana dowraadkaa bixinhayo ay ku soo celceliyaan ummadda waxaa weeye jahli badan baa jiro si ummadda jahliga ay uga baxdo ummadda lafdhabarteeda waa sida culimmada salaadiinta ganacsatada saddexdaa qaybood hadday hagaagaan ummadda inteeda kale way hagaagi marka waxaan leeyahay dowlaadka noocaas oo kale ah ha la soo celceliyo ummadda ganacsatada si ay uga faa'iidaysato ummadda ganacsatada inay aysan ka cajisin dowlaadkaa in badan ay ka qayb qaataan si xalaasha iyo xaaraanta loo kala garto ee, intaas waa dardaaran guud dardaaranka labaad waxaan la dardaarmayaa ganacsatada degmada salagle waxaan leeyahay jihaad baa jiro jihaadka asaga waxaan rab- inaan ka qayb qaadanno oon dagaalanno Ee, wiilasha hadda deked baa la siiyey laleeyahay ee la- etoobiya ee xuduudaha soo dhoobaysa sidii naloo sheegay waa annaga oo tuuto xirannay qoryana qaadanay inaan wiilal annaga nala eg aan meelaha oga mudaharaadno oo ka qaylino waa arrin aada lucfi a wey oo aan loo dulqaadan karin anigu waxaan qabaa inaan baxno niman yahow qoryaheenna qaadanno hubkeenna aan qaadanno aan dagaalanno diinteenna iyo dalkeenna aan difaacno
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda loo soo xirayey iyagoona ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladda magacii waxaa weeye macalin cali xuseen macalin xasan duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ah kitaabulbeec si fiican buuna ku dhammaaday muddo labaatan iyo shan birin ugu socday aad baana wax looga faa'iiday dowladda waxaa loo qabtay ganacsatada salagle dadka soo qalabaabayeen waxaa weeye walaayada salagle abu cali isaaq aadan ayaa la yidhahdaa magacayga bismillaah alxamdu lilahi tana wasalaamu calaa rasuulilah waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday maadaama dowladda dowlad maxaa la dhihi jiray ay tahay loo magac lagu magac daray cabdiraxmaan ibnu cawf ee dowladdaasoo ah dowlad muhiim ah uhiya ganacsatada degmada salagle ragga ganacsatada ayaan ka mid ahay waxyaalo badan aan ka faa'iiday haddiisan garanaynin ganacsiga qaabkiisa ma ku ganacsan karo ee qofka bini'aadanka ah waxna ma kala wadi karo laakiin alxamdu lilah uma alxamdu lilah awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa ثانيا ولايada ayaan u mahad celinaynaa markaa kadib iyo idaacadda alfurqaan ee warbaahinta hadda saaka maanta nala joogto ee aanu ku jirno masjid huda niyow alxamdu lilah uma alxamdu lilah waxaa ii qorshaysan dowladan kadib waxaan ka rajaynaynaa walaayada degmada salagle mar walba iyo mar walbo barnaamijkan aan laga fariisanin ha loo istaago waayo ummadda ayaa muhiim u tahay waa maxaa la dhihi jiray indhaha ummadda waaye ninka hadduusan wax u kala baxsaneen xalaashii iyo xaaraanta uusan kala garanaynin waxba ma ganacsan karo ima laakiin haddii qofka lagu celceliyo waxyaalo badana usoo fa'iidaayo ummadii maxaa la dhihi jiray naxariistii baa imaanayso ee waxaa imaanaya xoolihii maxaa la dhihi jiray lagu shaqaynay aa ilaahay subxaana wa tacaala xalaal ka dhigayo haddii laakiin waxba aadan garanaynin maanta xoolihii aan keenay maxaa la dhihi jiray baashii laga keenay oo aan galabta dhaar walaalka ugu qaato xoolihii ilaahay ma barakeenayo barakadaa ka tegayso waxyaalo badana maxaa la dhihi jiray jahliga ayaa looga baxaa maxaa la dhihi jiray in wax la barto muhiim oo cad oo maxaa la dhihi jiray dowladan waxaan ka rajaynaya walaayada waxaan leeyahay barnaamijka aan laga fariisanin ha lagu soo celceliyo oo mar walba mar walba anna halana dhiilrageliyo waxaa si dardar leh ku socda dowlaadka diiniga ee loo qabanayo bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta diineed ee bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan meydka haweeney ka mid a saraakiisha dowladda kenya ayaa laga helay guri ku yaala galbeedka waddankaas cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya kooxda dembi baarayaasha kenya ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan dhacdada laga soo tabiyey magaalada kitale ee dhacda galbeedka waddanka kenya halkaas oo laga helay meydka haweeney sargaalad ah meydka sargaaladan oo haystay maamulka xabsiga haweenka ayaa la sheegay in maalinkii axadda laga helay guri ku yaala tu'amini estate oo hoostaga kitale sida ay boolisku sheegeen linida machuum oo ah sargaalada kenyaanka ee meydkeeda la helay waxay dadka deriska ah sheegeen in meydkeeda dibadda loo soo saaray kadib markii gurigeeda laga dareemay ur xoogan boolisku waxay warbaahinta maxalliga ah u sheegeen in sargaaladan oo siddeed iyo labaatan sano jir ahayd markii dad ugu wardambeysay lagu arkay gurigeeda kowdii februaayo ka hor intaaan meydkeeda la helin waxaana la la'aa muddo saddex maalmood ah dhinaca kale magaalada kikuyu ee ka tirsan ismaamulka kiambu in dhacdo kale oo tan la mid ah ka dhacday kadib markii haweenay toddobiyo labaatan sano jir ahayd isku dishay gurigeeda kiisaska isdilka dadka kenyaanka ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey si weyn u soo badanayay boolisku waxay sheegeen in maalin weliba ay diiwaan geliyaan ilaa saddex kiis oo isdil ah taas oo argagax ku beertay dadka kenyaanka ah waxayna kiisaskan isugu jiraan ciidamada kenyaanka ah oo u badan dadka nafta isdhaafsiinaya iyo dadka kale oo rayidka ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa